tobtee deentee furqaano waxaa taa jiray ninkii taladiisa yeelo ninkii taag daranada taageera siiye tilmaan quruxsane xabiibow hayga taginay
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ودرسيني أن كجهد ليني waxyaabaha kahortaga ee cudurkan covid nneteen iyo maraxishii uu soo maray ee wacyigelinta ahayd waxaa lasoo gaaray marxalad runtii khatartii weli ay jirto khatartaas jiritaankeeda waxaa khatar kasii dhigaya faham xumida dadka qaar ama isdhigashada dadku ay isdhiganayaan oo ay iska dhaadhiciyeen cudurkiiba inuu dhammaaday ayadoo aan si cilmi ah ayna dhakhaatiirtii u cadaynin arrintaas ayada ah marka arrintaas waxay mudan tahay in laga fiirsado oo sidii markii hore yani dhakhaatiirtu ay ku taliyeen tallaabooyinka caafimaadka la isugu waaninayay weli inay arrintii sii socoto waa laga maarmaan maxaa yeelay wax mar haddii ay ahaadaan inay sii jiraan waa ay dhici kartaa shareecadana usuul fiqiga waxaa ku jirta mowduuc la yidhaahdo al-istisxaab oo ah wixii shaygii marsi u sugnaada ilaa wax ka bedela laga arko sidii unbuu yahay tusaaleahaan maalan qofka weyse hadduu qabo oo uu ka shakiyo in weysadii ka jabtay meel dhexe mar uu marayay haddii uusan xaqiiqo u haynin inay weysadan jabtay midii hore ee uu hubay inay yani uu weysaystay ayaa loogu qaadaya oo qofkaas uu weyse qabaa taa waxaan ula jeedaa cudurkan inuu wadanka soo galay khatar badan inuu leeyahay way sugnaatay dad aynu naqaano asxaab ah ayaa ku geeriyooday kuwana intuu ku dhacay ay la xanuunsadeen kadibna way ka kaceen sidaas ayaa asal ahaan sugnaatay oo inuu cudurka jiro ayaynu isla ogeyn fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuuna waata qur-aanku ina leehayo dadka yani arrinta yaqaana in la weydiiyo haddii aan la garanaynin marka dhakhaatiirtu weli ma ayna soo saarin go-aan ah arrintii way dhammaatay cudurkii wadankii yani uu ka baxay ama daawo ama tallaal ama waxbaa loo helay saas daraadeed xaaladiina waxaad ka bedeli kartaan weli lama dhihin mar hadday saas ay tahay waxaa asal ah in taxadarkii lasii wado ayadoo la fulinayo yaa ayuha aladiina aamanuu khuduu xidrakum dadka muminiinta oo digtoonidiina qaba markasta yani digtoonidii marka aan qabnay iyo kahortagii cudurkan iyo iska ilaalintiisii in lasii wado oo lasii joogteeyo oo taxadarkii aan laga tegin oo aan la isdhiganin maxaa yeelay isdhigashadaas waxaa laga yaabaa inay dhibaato kale ay geysato wayna dhacday wadamo yani intay u maleeyeen cudurkii inuu ka baxay noloshii caadi kusoo celiyey kadibna uu kusoo labakacleeyey oo dhibaatooyin u geystay marka ilaa muddo yani bal intii laga hubsanayo in yani layska fiiriyo oo aan lagu degdegin in arintii ayaad ahayd ay dhammaatay dadku wixii ay aaminaan ama ay rumaysan yihiinna yani way marka qaarkood way isdhigtaan innaga soomaali haddaan nahay taxadarkeenu ma badno yani nolosheenu si iska caadi ah ayaynu isaga wadanaa oo weliba waqtiyadii ugu daraaxtaa yani markas lagu celin jiray warsidaan iska daaya dhibaato ayuu keenayaa alxamdulilah dadka muddo kabacdi way fahmeenoo taxadar way muujiyeen meelaha qaarkood walow sidii la rabi uusan noqonin tii unbaa marka haddana inay sii socoto ilaa laga helo wax arinta ayadaa bedelo oo si cad si saynis ama cilmi ama caafimaada yani u bedela in aanan isdhiganin oonan dhihin wuu dhammaada wixii maxaa yeele go-aan qaadashada caafimaadka dadka jidka iska maraaya ee aan takhasuska u lahayn caafimaadka iyo cuduradu say u faafaan go-aankaas yani wadada lagama qaatee waxaa laga qaataa laamaha cilmiga ee arrintaas ku takhasusay shaybaarada iyo caafimaadka iyo wasaaradaha caafimaadka ku shaqada leh ayaa mar walba u heegana oo fiiriya yani taxadarna ka muujiya dadkana kolba uga diga marxaladda uu marayana la socodsiiya inkastoo laga yaaba in ayaga naftoodu ay sidii hore ay yareeyeen oo cabsidii badnayd iyo taxadarkii yani uu hoos u dhici karaa wuuna u dhacay ficlan taxadarkaas laakiin haddana weli kama hayno cudurkii wuu dhammaaday noloshiina si caadi ah ka dhigta kama hayno laakiin si guuda waxaa uga muuqta wadanka soomaaliya ama maajidadka ha ahaadeen ama masaajidada ha ahaadeen ama meelaha dadku isku yimaadaan ha ahaadeen inay ayagun isfasaxeen oo ay si caadi a noloshii ay ka dhiganoo isdhexqaadkii iyo isyani isasalaamkii iyo isyani inuu caadi uu kusoo noqday oo dadku ay yani arrintaas baad moodad inay iloobeen marka taas waxay mudan tahay in la yidhaahdo weli arrinku iskuma hagaagsana weli lama sheegin inay arrintii ay dhammaatay weli cabsidii waa ay jirtaa cudurka laga qabay saas daraadeed yaynan si deg deg ah go-aano isaga gaarin aan cilmi ku salaysnayne aan ka warsugno ilaa wakti arintan ayada ah si rasmi ah looga cilaaminayo ama looga sheegayo inuu cudurkii dhammaaday inta ka horeysana bal intii la dadaali karo in lasii dadaalo dhici kartaa dadku inay sidii ka yaraynayeen dadaalka oo yani ay la qabsadeen nolosha inay caadi iska tahay laakiin haddana dadka warbaahinta iyo mar walba waxay ku celceliyaan weli lama dhihi karo xaaladii way dhammaatay oo waa laga baxay marka yaan la isdhiganin qof yani dantaada kaala talinaya oo ku jecel caafimaadkaaga ayaana arrintaas laga helaa ilahina aan tala saarano asbaabta yani in aan la imaano taxadarna aan ku darno waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wayo tubti dintii furqaano waxaa taa jiray ninkii taladiisa yeelo ninkii tag daranada taageera siiye tilmaan quruxsani xabiibow hayga teginay